xadiid abi dar oo xadiidku qudsi ahaa masaa'il badan baynu ka faa'iidaysanay masaaisha waxaa ka mid ah ilaahay wuxuu ihi fastahdunii ahdikum waxaan tilmaanay hidaayadu noocyada ay u qaybsanta anoo sheegay waa afar miya haye labada qaado labada dadka wareed hidaayadu midi waa caam macnee delinkeedana sheeg waa hidaaya caama wax kastoo makhluuqa inuu ilaahay ku hanuuniyey waxa dantiisu ay tahay acطىa kula shayin khalqahu uma hada ta labaad hidaayatu dilaalatin wa irshaad daliilkeeduna وإنka لتhdي إلى صراط المستقيم ayب adiga kugu noqon mayne hidaayada ah tusinta maada ka labada dambe ad diyaar hidaayada ah tusinta hidaayaة dilaalati وirshaad yaa wax tusaya dadka ilaahay iyo rasuulkiisa iyo dadka ahlcilmiga ah iyo qofba qofkii uu dhaano ayuu wax ku hanuuninaya oo tusaya waalidku ilmihiisa wuxuu ku dhaamo iyo wixii lamid hidaayooyinka iyo qaybaha ka hadhay hidaayatu tawfiiq waafajinta ta ayaa wax waafajiya ilaahi subxaanahu watacaala ayb daliilkeeda inaka laa tahdii man axbabta nabiga hidaayana waa loo diiday hidaayana waa loo sugay latahdi baa layihi waad hanuunisaa laa tahdi ma hanuunisid baa layihi marka hanuunka loo diiday waa ka tawfiiqda ah dadka inuu xaqa tuso ayuu awood uleeyahay laakiin inuu qulubta xaqa waafajiyo oo uu ku beero ta noocaasa ilahay unbaa iskale mid baa hadhay hidaayada kale daliilkeeda yahdiihim rabuhum biiimaanihim iyo wahuduu iyo adilada lamidka ayaa tilmaamay xadiidka shan iyo labaatanaad ayaa kollay halkan jumlada ugu dambaysa macnihiisu waa iska cadyahay xadiidku waa kaynu sharaxnay laakiin halka ugu dambaysa waa kii xadiisku tilmaamayey nabigu yihi alayhi الsalaatu wasalaam wafii buci axadikum sadqa yani midkiin xaaskiisa inuu u galmoodo ama xubintiisa hadduu ehelkiisa ugu tago ehelkiisa tegidda wuu u tegaya waa sadaqo ayuu nabigu tilmaamay alayhi الsalaatu wasalaam marka waxaa isweydiin leh ma sideeda ayay sadaqo u tahay mise haddii uu niyoodo haddii uu niyoodo mar kasta u galmooda waa sadaqooyin u xisaabsan wey isagoo haddana shahwadiisa gudanay keba xoog culimada qaar waxay leeyihiin niyo uma baahna waayo xadiidku waa caan lama kala sheegin inuu niyoodo waayo waxaa la yidhi wa fii bubci axadikum sadaqa sadaqaa ku sugan laakiin waxaa ka xoog badan in niyo lagu xidho waayo galmadu kama dheera cuntadii iyo nafaqadii iyo waxa lamidka ah nabiguna wuxuu tilmaamay alayhi الsalaatu wasalaam ida anfaqa الrajulu calى ahlihi wahuwa yaxtasibuha falahu sadaqa ninkuu ehelkiisa hadduu biiliyo isagoo ilaahay uu ugu dhowaanaya oo waxa weeye ajar kaga dalbaya waxa weeye ilahay ajar buu ku siinaya wuxuu kaloo nabigu tilmaamay xadiiskii صaxiixaynka ku sugnaa min xadiidi sacd bn abi waqaas waxaa uu yihi nabigu alayhi الsalaatu wasalaam inaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajha allah nafaqo ehelkaaga kuma biirisid aada ilaahay uga dhowaanayso oo ilaahay aada ajar kaga doonayso marka nusuusta kale waxay tilmaamaysaa waxyaabihii mubaaxa ahaa ee qofku damihiisa uu ku gudanayay haddii aanu niyoon inay mubaax iska tahay laakiin ajar wuxuu ka helayaa oo sadaqa noqonaysaa oo cibaado noqonaysaa haddii uu niyoodo tanina waa lamid niyaduna ma aha inuu qofku galmadii cibaado ugu niyoodo oo keliya loogama jiro oo taas waxaa laga yaabaa dee inay ka adkaato ninkii laga sheegay markii ducada loo sheegay galmada la sameeyo waxa ui marka horena ka taqtaqsani miyu marka dambana ka taagdarani yani marka horena waan ka degdegsana marka dambana waan ka taagdaranay marka niyada noocaasi waxaa laga yaabaa dadka badiisu inaanay haleelin laakiin culimadu waxay tilmaameen niyooyinku inay badan yihiin waxaa la niyoonayaa qofku ubad haddii uu niyoodo waa niyo wanaagsan hadduu niyoodo xalaashan inuu kaga kaaftoomo xaaraantii waa niyo wanaagsan baabab kala duwan ayuu qofku niyadii kula imanaya sida culimada tilmaamay xadiidka lix iyo labaatanaad waxa uli imaamu nawowi raximah llahu tacaala can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam kullu sulaama laf kasta dhammaanteed oo min annaas dadka ka mida oo dadka xaggiisa ka ahaatay calayhi dushiisa waxa saaran sadaqatun sadaqo ayaa saaran kullu yawmin maalin kasta oo tatlucu ay soo baxda fiihi gudihiisa ashamsu cadaayaddu ama qoraxdu tacdilu aad kala xukunto bayna itnayni laba sadaqatun sadaqa wey wa tuciinu rajula ninka inaad ku kaalmayso fii daabatihi jaadiidkiisa aada ugu kaalmayso fataxmilu fataxmiluhu aada ku qaado ama aada ku xambaarto calayha dusheeda aw ama tarfacu aada ugu koryeesho lahu isaga calayha daabada dusheeda mataacahu alaabtiisa sadaqatun iyaduna waa sadaqo ma fataxmilu lahu calayhaada mise fataxmiluhu calayha maxaa ku yaala nusakda fataxmiluhu aniga iyo kulle kutubta ila midkaa fataxmilu lahu calayha baa ku taala laakiin macnahaasi macno saxa ma aha sida xadiidku saxiixeynka ayuu ku sugan yahay sida saxiixeynka ku sugan waa fataxmiluhu in waxa weeye uu ficilka loo gaadsiiyo mafcuulka toos loo gaadsiiyo oo lahu aan loo dhaxaysa fataxmiluhu saasaana macnuhu sax ku yahay wa tuciinu rajula ninka inaad ugu kaalmayso fii daabatihi gaadiidkiisa sidaad ugu kaalmaynaysaana nebigu laba nooc buu ka dhigay fataxmiluhu calayhi inaad ku dul xambaarto bimacnaa qofkii waaba qof jilicsan ama waa qof naafa ah ama waa qof waayeela inaad qaado oo gaadhigii uu fuuli lahaa aada fuushiiso daabadii uu fuuli lahaa inaad adigu saarto oo aada ku kaalmayso ama qofkii waabuu awoodayaa inuu fuulo laakin tarfacu lahu calayha mataaca alaabta laakiin uu qofkaasi wataa ku culus alaabtii baad ku caawinaysaa oo waxaad la saaraysaa gaadhigii sadaqatun waa sadaqa labadaba waalkalimatu ayiba kelmada wanaagsan ee sadaqatu sadaqa wey kelmad wanaagsan dadka lagula hadlo iyaduna waa sadaqo wa bikulli khudwatin tallaabo kasta tamshiiha aada u soconayso ila salaati salaada aada u soconaysaa sadaqatun iyaduna waa sadaqa wey wa turiiqu lada dhibka inaad ka leexiso can ariiqi wadadana sadaqatun sadaqa wey rawahu lbukhaariyu wa muslim xadiidkana bukhaariga muslim baa isku waafaqay xadiidkani wuxuu inoo tilmaamayaa macaani aada iyo aada u badan wax ka mida waa soo tilmaanay oo xadiidku wuxuu inoo tilmaamayaa sadaqada la sadaqadaysanayaa inaanay ahayn xoolo la bixiyo keliya inaanay ahayn oo sadaqadu inay intaa ka guda ballaaran tahay ayuu xadiidkani inoo tilmaamayaa masaladana waxaynu kusoo faahfaahinaa xadiidkii ka horreeyey ayaynu waxa weye kaga soo hadlay wuxuu xadiidkani inoo faa'iideynaya xubin kasta oo ibni aadamka ka mida in laga doonayo sadaqo laga doonayo xadiidu caaisha oo muslim ku suganna wuxuu tilmaamayaa khalaqa allahu bnu aadama calaa sittiina wa halaatimi'ati misfal ilaahay qofka ibni aadamka wuxuu ka abuuray ama uu ka samaysan yahay saddex boqol iyo lixdan xubnood ayuu ka samaysan saddex boqol iyo lixdan kaa xubnood mid kastoo ka midi in ilaahay looga mahad celiya iyo duni mid walba sadaqaaya ku waajib ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inoogu tilmaamay nabigu xadiisku wuxuu inoogu tilmaamaya nabigu calayhi salaatu wasalaam in xubnaha ilaahay uu ku siiyey in ilaahay looga mahad celiyo in looga mahad celiyo waana xubno la isweydiinaya maalinta qiyaama ina asamca waalbasara waalfu'aada kulu ulaaika kaana canhu mas-uula maqal iyo arag iyo qalbiga dhammaantood iyo xubnaha kale ilaahay uu ku siiyey ilaahay maalinta qiyaamo uu ku weydiinayay ma wax wanaagsan baad u isticmaashay wuxuu ilaahay kuu xalaaleeyey baad u isticmaashay mise macaasida allah baad u isticmaashay xadiiskana wuxuu inoo tilmaamayaa xubnaha ibni aadamku uu ka kooban yahay dhammaantood xubin kastoo ka mida sadaqo in laga doonayo laakiin sadaqadaas ma waajibdaa mise waa sunne waxaanu leenahay labaa ay u qaybsamaysa mid waajiba iyo mid sunaa bay uqaybsamaysa ama sadaqadii waajib iyo sunaa aynu u qaybinaysa ama xubnaha ilaahay uuna siiyey in looga jeedo in ilaahay looga mahad celiyo mahad celinta ilaahay looga mahad celinayana inay laba uqaybsamayso mid waajiba iyo mid sunaa ka waajibkaay waxa uu yahay xubnaha ilaahay uu ku siiyey inaadan ku caasiyin inaan lagu caasi waa mahadnaq waajiba waa sadaqo waajiba xubnaha ilaahay uu ku siiyey inaadan u isticmaalin wax ilaahay uu kaa xarimay aad ka ilaalisa hadday tahay marqalka aragga iyo waxa weeye lugaha gacmaha iyo xubnaha laba idan mahadnaqaasi waa waajib sadaqada xubnaha laga doonayaana waa waajib yacni xubnaha inaadan u isticmaalin wax kaa muxarama oo waxa weeye ilahiy rasuulkiisu ay ku diideen taana waxaa tilmaamaya xadiidkii saxiixaynka ku sugnaa min xadiidi abidar nebigu inta uu soo tilmaamay qofka muslimkaa sadaqa in laga doonayo ayaa abidar nebiga ayuu weydiinay oo wuxuu odhanayay taa haddii aan awoodi waayo maxaan sameeyaa kadibna wuxuu nabigu ugu dambaysiiyey tumsiku can ishari fainaha sadaqa waxaad ka gaabsanaysa oo aad xubnaada ka haysanaysaa sharka iyo dhibaatada iyo macsiyada ayaad ka gaabsanaysaa fainaha sadaqatun tasadaqu biha calaa nafsi waayo iyada lafteeda waxay tahay sadaqo naftaada aada ku sadaqabaysanayso yacni mid aada naftaada soo gaadhsiinayso ama dhibaato cid kale aada soo gaadhsiinayso labadaba inaad iska ilaaliso waayo taa lafteeda sadaqa ah sadaqada noocaas waa waajib waayo haddii lagu dhaco muxaram baa lagu dhacayaa muxaram in lagu dhacaana wax banaan maaha intaa qofku haddii uu ka soo baxo oo intaa lafteeda taa waajibkaa labaa ka soo baxaya in waajibaadkii lala yimaado oo xubnaha wixii la inafaray inay la yimaadaan wejigu inuu ilaahay u sujuudo ayaa waajib ku ah xubintaasi inay ilaahay u sujuuddo waa waajib wey waajibkaa waa inay la timaado wixii waajibaada inay xubnuhu la yimaadaan wixii muxaramaadana inaan xubnaha lagu samayn waa qaybta waajibkaa wey culimaduna waa inoo tilmaameen oo waxay yidhaahdeen shukri waxaa la yidhaahdaa qaybtiisa ugu fadliga badani waxa ay tahay anlaa tastaciina biacdaa'ika fii macsiyati illah xubnaha ama jirka ilaahay uu ku siiyey noocyadiisa kala duwan iyo qaybihiisa kala duwan mahaddiisu waxa ay tahay inaad macsiyo ilaahay aadagu aada ugu kaalmaysan macsi alle inaadan ugu kaalmaysan ayaa mahadnaqu qolo kalena way soo gaabiyeen waxay yidhahdeen mahadnaqu waa tarku lmacaasi ashukru tarku lmacaasi in ilaahay loo mahad celiya waa in macaasidiisa layska ilaaliyo qaybta sunnaha ahi waa intaa wixii ka badan qofku sunnayaasha inuu ku dadaalo waxyaabaha laga haboon yahay in la sameeyo inuu iska ilaaliyo sunnayaashana uu badsado ta noocaasi waa qaybta sunnaha aw waata ilaahay uu leeyahay aala daawuud isagoo la hadlaya icmaluu aala daawuuda shukra waxaad camal fashaan mahadnaq ilaahay aada u mahadnaqaysaa waata nabigu calayhi salaatu wasalaam uu samaynay sida uu tilmaamaya xadiidu almugiirati bni shucba ee saxiixaynka ku sugnaa ee nabigu calayhi salaatu wasalaam siduu salaatuleedka u tukanay gomadihiisa ay dildilaaceen kadibna saxaabadii ay ku yidhaahdeen waxa weeye dembigaagii hore iyo kii dambeba waa laguu dhaafay ee maxaad waxa weeye iska daarinaysa nabigu muxuu ku jawaabay afalaa akunu cabdan shakuura miyaanan noqonayn dembigaygii hore iyo kii dambeba haddii la ii dhaafay addoon ilaahay u mahadnaqaya miyaanan noqonayn mahadnaqa nabigu uu samaynaya calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd inuu habeenkii qaybo ka mida salaatuleylka uu tukanaya taasina waa sunne sida la ogson yahay qaybtaas ma ahayna qof waliba waa inta ilaahay uu fududay waxaa kale xadiidku inoo tilmaamay sunnayaasha la sheegayaa inay kala duwan yihiin oo waxaa ka mida sunnayaal mutacadiya oo gudbaya waana sida ay u badan yihiin oo waxa weeye tacdilu bayna itnayn inaad laba qof kala xukunto oo si cadaalada aad ku kala xukunto ama aada kala heshiisiiso oo aada dhexdhexaadiso waxa weeye waa shay sadaqo ah fadli badanna waa loo sheegay waana wax faa'iidadiisu ay gudbayso oo adiga kuguma koobna oo laba qof oo walaaladaaya oo dhibaata ka dhex taagan tahay ayaad kala dhexgelaysaa howshoodan aada xalinaysa tacdilu bayna isnayn waa faa'iido gudbaysa wey islaaxu bayna annaasna waa shay aada iyo aada u fadli badan allah subxaanahu watacaala waa kii tilmaamay waxa weye wasulxu khayr yacni dadka in la heshiisiiyo lakala dhex gala waa wax wanaagsan wey laa khayra fi kaiiri min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas wax wanaagi kuma sugna dadku waxa ay ku farqayaan aan ka ahayn in wanaag laysfaro ama waxa weeye dadka la dhexdhexaadiyo oo la heshiisiiyo ayuu waxa weeye ilaahay u tilmaamay waa wax gudbayo nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay alaa ukbirukum biafdala min darajati asalaati waasiyaami waasadaqa ma idin sheega wax ka fadli badan qofku inuu tukado oo soomo oo wax sadaqabaysto qaaluu balaa yaa rasuul allah bay idhaahday nebi allow noo sheeg nebigu waxaa wuli islaaxu daati lbayn dadka dhexdiisa in la heshiisiiyo ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay nafciga gudbaya waxaa ka mida nebigu inoo sheegay sadaqada noqonaya oo walaalkaaga muslimkaa inaad u kaalmayso xitaa kaalmadaasi ha noqoto inaad waxa weeye gaadhigii isagoo fuulaya haddii ay ku cuslaataan ay ku adkaato inaad saaciddo oo dhinacaad ka gasho oo aada ugu kaalmayso gaadhigii inuu fuulo ama gaadhigii haddii uu fuulo alaabtii dhulka u taallay aada u saarto oo aada u dhiibto ayuu nabigu ku tilmaamay inay sadaqato taasina waa wax gudbayay waana tusaale wax kasta oo noocaas oo kale ah ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam inoogu tusaalayay waxaa ka mida nafciga gudbaya sadaqada noqonaya alkalimatu ayiba hadal wanaagsan in lagu hadlo oo qofku hadal wanaagsan uu ku hadlo ilaahay wuxuu waquluu linnaasi xusna dadka waxaad ku tidhaahdaan hadal wanaagsan waqul licibaadii yaqulu alatii hiya axsan nebi maxamedow addoommadayda waxaad ku tidhaahdaa ha ku yidhaahdaan dadka ha ku yidhaahdaan bilatii hiya axsan hadalka wanaagga badan lama odhan hadalka wanaag hadalka wanaagga badan baan hadalka wanaagsani waa sadaqada qof baa su-aal ku weydiinay inaad si wanaagsan aada ugu jawaabto waa wax wanaagsan wey waa sadaqada laakiin hadal taag taagan oo qalladsan adoo xitaa u jawaabaya haddaad ugu jawaabto oo qofku uu dhibsanayo ta noocaas mid loo baahan yahay kelimada wanaagsan axaadiis badan baa tilmaamaysa waa sadaqa weeye waa wax wanaagsan wey waayo dadka qaar baa laga yaabaa inay isaga dhashaan hadal taagtaagan oo isagu u arko hadalkan inaanu ku khaldanayn laakiin qofka muslimkee maqlaya lagula hadlayaa u dhibsanay ama aanu jeclaysanay ama waxa wey dhibaato ku keenaysa waxaana laga yaabaa bulshadeennu ta noocaasa aada iyo aad bay ugu badan tahay oo bulshadeena soomaaliyeed sideynaynu u hadal taagtaaganna oo dadka khaliijka la soo qabsaday dhowran toban sana idin kaga maqnaa ninkii taga ama soo xajiya ama muddo joogay baa yaqaana isagoo laga yaabo qalbigiisu uu ku lacnadayo oo cadaabo kuu haya ayaa haddana waxa weeye hadal dhacaan iyo salaan wanaagsan iyo tarxiibin iyo soo dhaweyn baad kala kulmi laakiin inagu qofku isagoo ku jecel baa laga yaabaa hadalka lasay inuu kaaga sado isagoo aan doonayn inuu ku dhibo ayaa laga yaabaa hadalkaas taagan inuu kaaga sado muddo dhexdaasa waxay u dhacday islaam baa waxaa ka iibsanaya alaad alaad ka iibsanay waxaan khaliijka kula qabtay sacuudiga kula qabsaday haddaad shayga iibsanayso qofka waxaa la yskaga yidhaahdaa wa shaygan ma iga hursanaa adagya ma jabaya dabeedna waxaa laga yaabaa shaygiiba intuu dhulka ku dhusto inuu yidhaahdo eed jabi maayo aad buu adagya ama uu ku yidhahdo u wanaagsan yahay ama uu ku yidhahdo mudduu kuwabaya waxyaabahaasaan caadi caadadii aan la soo qabsaday baan islaamtii weydiiye waxaa kuleeyaa alaabtanaan kaa ibsaysigeeta ma adagtahay ma jabaysa waxaa ka wadaa hore ma u jabaysa oo wax fiicsan miyaysa intay qososhay ayaa hadal jees jeesay ku jawaabta waxay tiri oo wixii la jabiyaa soo jabi maayaan hadalaan sugayeyda maaha waxay tiri soo wixii la jabiyaa jabi maayaan iyadoo qoslaysa oo ila yaabasay sidaanay u hadalkii ma jeclaysa waxaan caadaysana ma aha laakiin iyada xumaan kama weli waa wax caado u ah laakiin meelo kale waxaa laga yaabaa qofku inuu ku yidhaahdo alaabtana way adag tahay mudday ku haynaysaa haddaadan waxa weeye adigu si bareeda aadan u jabin mudday ku haynaysaa iyo wax lamida laakiin wixii la jaba waa jabaya hadal meesha laga sugaya may ahay waa tusaale waxaa loo baahan yahay inaynu tacawudno oo aynu la qabsanno hadalka kiisa wanaagsan xataa hadalku hadduu kala duwan yahay ka ugu fiican ama lafdiga ugu fiican qofku inuu caadaysto waa waxyaabaha qulubta isu soo dhaweynaya shaxnaada iyo cuqdada iyo baqdaada iyo cadada iyo wixii lamidka ah waxa weeye dadka ka dhex kaxaynaya waxaan maalin soo taagnaa nin waxa weeye laba nin oo la kala hayo oo waxa weeye isku dhawaadin ay isku bilaabaan ama dadkii kala dhexgelayaan markaanu kala dhex galnay suuqay ahayd ayaa waxaa isku haystaan midna wadaduu ka gudbaya midna waa dadkii kuraasida ku fadhiyay maqaaxida fadhiyey kii fadhiyey baa kii soconayay si xun u eegay ama si xunba maaha isha ayuu la sirraa waa laga yaaba qofku inuu iska maqan yahay qofka hortiisa maraya waxaa laga yaabaa inuu ka libdhayo inuu sii eego shawqan kalena hoos buu kala soco intuu ku soo leexday buu war magaala xumada jooji magaala joogxumada jooji buu kuyi kii kalena iska celiyey waa la isu kaca labadina hal jee lagu kala qabo yacni midna waxaa laga yaabaa inaanu is ogeyn isha ayuu la raacay kii kalena kama fiicnaan oo waxa weeye hadal adag buu ku jawaabay kadibna waxay gaadhay gacmaha la isku qabo laakiin adigu markaa sacuudiga joogay taasoo kale haddii ay dhacdo oo ay dhacdaba qofku inuu si xun kuu eegayo waxaa caado ah qofkii inaad salaan ku aaminsiiso in badan baa aniga igu dhaco anuu meel wax ka iibsanaya nin soo gelayaa dabeedna ninkii unbaad isha la raacaysaa oo waxba wejin dabeedna intu kugu soo jeesto ku leey salaamu calaykum dabeedna kugu qaboonaysaa calaykum asalaam baad leedahay aad bay u dhacda qofkii meel buu soo galay ama waka ayuu socdaa iyo hadday aada u eegto uu ka shakiyo siday muxuu ka eegayaa qofkani inta uu istaaginaya salaamu calaykum doona qofkii uu isku xishoonayaa ama salaamtii buu ka qaadayaa ishkaalkii iyo dhibkii meesha yaalla meesha waa ka baxaya waa kelimada ayibka kelimada ayibkaana waxaa ka mid a salaanta ayaa ka mid salaanta ayaa ka mid alkalimatu ayiba kelmada wanaagsan nabigu wuxuu ku tilmaamay inay sadaqo tahay ayuu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam wa tumiiqu aladaa can ariiqi sadaqa yacni dhibaatada wadada muslimiinta taallana inaad ka duudo iyaduna waa sadaqa wataynu soo tilmaanay inay ka mid tahay gobollada iimaanka inay ka mid tahay ayaynu kusoo tilmaanay sadaqooyinkaasoo dhan baad la imanaysa yacni nolosha inta aad maalintaasoo dhan aada nooshahay wixii aad qabataaba waa sadaqo qof muslim oo aada caawiso hadal wanaagsan aad ku hadasho iyo wixii lamida waxyaabahaas oo dhani waa sadaqo haddaad cibaadooyin samaysana iyaguna waaba kasii mudantay nabigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xubnaha badan ee sadaqooyinka mid walba laga doonayo waxa kaaga filan laba ragcadood oo salaada duxada aad tukato ayaa kaaga filan sida uu tilmaamayo xadiidu abi dar oo muslim ku sugan oo xadiidka lamid ah nabigu wuxuu yihi wayujziu min dalika ragcata duxa taa waxa kaaga filan laba ragcadood oo xilliga duxada aad tukato waxay bilaabaysaa xilliga cadceedu ay soo baxdo ay kacdo ilaa salaada duhur inta aan la gaadhin waktigaasoo dhani toddobada laga gaadho ilaa koob iyo tobanada iyo barka ama laba iyo tobanka intaasoo dhani waa wakti duxa la tukado laba ragcadood haddii aad tukato saddex boqol iyo lixdankii xubnood sadaqadoodii waad gudatay culimaduna waxay yidhaahdeen qaabka aad u gudatay waxa ay tahay salaada qofku haddii uu tukado dee xubnahoo dhan baa laga tukada jin iyo cidhib madaxiina waa laga sujuudayaa gomadahana waa laga sujuudayaa xubnaha inta kalena waa shaqaynaysaa walidaalika xubnihii oo dhan baad kaga shaqaysiisay laba ragcadood aad tukato ayaa waxa weya sadaqa kugu filan xadiidkani macnahaas ayuu inoo tilmaamayaa xadiidka inoogu xigaa waxa uu yahay xadiidka soddon iyo labaatanaad nabigu wuxu uhi calayhi الsalaatu wasalaam imaamu nawowi raximah llahu tacaala waxa uu can الnawaas ibni samcaan radia allahu tacaala canhu saxaabiga nawaas ibni samcaan la yidhaahdo samcaan siinta in la fadxiyo iyo in la hoos dhigaa labaduba waa banaan tahay nawaas ibni samcaan ama nawaas ibni simcaan labaduba sida nawowi tahdiibu alasmaai walugaat uu ku sheego labaduba waa banaan tahay saxaabigaasi can nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabiga waxa uu ka warinaya qaala wuxuu hi nabigu albiru samafalku xusnu lkhuluq waa dabeecadda oo la wanaajiyo walidmu dembiguna maa xaaka waa shayga ku soo noqnoqda ama saameeya fii nafsika naftaada saameeya ee naftaada kusoo noqnoqda wa karihta aada dhibsato an yaطalica calayhi الnaas dadkuna inay daalacdaan oo ay ogaadaan aada dhibsato xadiidkani waxa uu tilmaamayaa samafalku muxuu yahay ama wanaaggu muxuu yahay dembigu muxuu yahay ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam inoogu qeexay wuxuu nabigu inoo sheegay wanaagga waxaa la yidhahdaa waa xusna lkul kelimadda albaru la yidhaahdo nusuusta macaani kala duwan bay ugu timaadaa waxay ugu timaadaa iyadoo laga wado wax kasta oo wanaagsan oo diintooda laga wado xaqa ilaahay iyo xaqa makhluuqu intuba ay soo gudagelayaan macnaha noocaasa waa loo isticmaala waa macnaha uu tilmaamaya qowl اllahi jala wacala walakina albara man aamana biاllahi walyawmi اlآkhir wاlmalaa'ika wاlkitaabi wالnabiyiina waata almaala calى xubih alaaya kaasi waa macnaw in laga wado diintoo dhan laga wado macnaha noocaasa waa loo isticmaala macnayaasha kale loo isticmaalo waxaa ka mid ah albiru waataqwa haddii meel lagu wada sheego albiru waxaa la yidhaahdaa ficlu طaacaat altaqwana waxaa la yidhaahdaa ijtinaabu اlmacaasi watacaawanuu cala albiri waاtaqwa albiru wuxuu noqonayaa ficlu طaacaat wanaagyaalka in la sameeyo طaacaatka in la sameeyo altaqwana waxay noqonaysaa ijtinaabu lmacaasi macaasida in laga fogaado idan albiru wataqwa haddii la wada sheegana albiru macnihiisu waa isbedelayaa oo khaas buu noqonaya dhinac kale birku wuxuu noqdaa fii xaqi illaahna waa noqdaa oo xaqa ilaahayna waa lagu samafalaa xaqa ibni aadamkana waa lagu samafalaa waxyaabahaas oo dhan ayaa soo gudagelaya nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wanaagga ama samafalka wuxuu ku macneeyey inuu yahay xusnu اlkhuluq dabeecadda oo la wanaajiyo dabeecadda oo la wanaajiyo ama dhaqanka oo la wanaajiyo isaga laftiisu wuxuu noqdaa fii xaqi اllah wa fii xaqi اlmakhluuq ilaahay dhaqanka lala dhaqmayana waa la wanaajiya waana la xumeeya ibnu aadamka dhaqanka lala dhaqmayo waana la wanaajiya waana la xumeeya ilaahay dhaqan wanaagsan waa lagula dhaqma waa in ilaahay waxa uu ku faray inaad la timaado waxyaabaha uu kaa reebay kaa reebay in aad ka istaagto waa dhaqan wanaagsan oo ilaahay lagula dhaqmayo idan waa xusnu lkhuluq maca allahi jala wacala ilaahay dhaqan wanaagsan in lagula dhaqmay ayay noqonaysa xusnu lkhuluq maca alkhalqi bini aadamka dhaqan wanaagsan in lagula dhaqmana ta noocaasa waa taynu soo macnaynay waata culimadu ay ku macneeyaan badlu lnadaa wa kafu ladaa wa ixtimaalu ladaa wa alaaqat lwajih badlu nada in wax la bixiyo oo waxa weeye qacan furan la yeesho badlu nada wa kafu ladaa dadka inaan la dhibin qawl iyo ficil toona aan lagu dhibin qawl iyo ficil labada midna dadka inaan lagu dhibin waxtimaalu lada haddii ay ku dhibaanna aanu dulqaado dulqaadkuna wuxuu ka mid yahay dabeecadaha wanaagsan uu ka mid yahay wa alaaqat lwaji weji furnaanna dadka waxa weeyaan in lagula kulmo taasaa waxaa la yidhahdaa xusnu lkhuluq ayaa la yidhahda ibnu cumar radia allahu tacaala canhu ayaa waxaa laga sheegay inuu yihi albiru shayun hayin samafalka waxaa la yidhaahdaa shayun hayin waa shay fudud wey albiru shayun hayin wajhun طariiq wa kalaamun layin wajhun طariiq wa kalaamun layin waa weji furan iyo hadal dabacsan labadaa haddii lagaa helo dabeecad wanaagsan iyo samafal iyo wanaag waa lagaa helo weji furnaan iyo hadal dabacsanaan labadaa haddii lagaa helo dabeecad wanaag waa lagaa helo sida laga sheegay cabdullahi bni cumar nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay wanaaguba inuu yahay dabeecad wanaagsan oo dadka lagula dhaqmo culimadu waxay leeyihin waa xasri wanaagii waxaa lagu koobayaa oo wanaaguba uu yahay sadci wanaagsan oo dadka lagula macaamiyo waananu soo tilmaanay dabeecad wanaagu fadaaisha iyo wanaagga ku sugan aad baynu uga soo hadalnay axaadiis badan oo soo tilmaamaysana waynu soo dhaafnay wuxuu kaloo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam taalidkeed dembigu muxuu yahay nabigu wuxuu tilmaamay waxaa dembi la yidhaahdaa inuu yahay shayga laba waxyaabood laga helo wax qalbiga ka dhacaya iyo wax waxa weeye xubnaha ka dhacaya ama muuqanaya shay daahira iyo shay baatina labadaasi hadday ay isu tagaan inuu dembi noqonayo wuxuu nabigu yihi maa xaaka fii nafsi shayga naftaada saameeya ee naftaadu ay dhibsato ee waxa weeye naftaadu ay adkay ku ay ku adkaato inay samayso ama ay ka tagto ay ku adkaato shayga noocaasa ee naftaadu ay ka walwalaacayso waa calaamad qalbiga ka dhacaya oo kutusaya shaygaasi inuu yahay wax dembiya inuu yahay maa xaaka fii nafsi waa waxa naftaada saameeya ee kusoo noqnoqda ee walwal iyo walbahaar geliya ayuu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo nabigu tilmaamay shay kaloo muuqanay wa karihta an yatalica calayhi nnaas aadna nacdo dadku inay kugu adkaan yacni inta aada muujisato ama haddii aada muujisan lahayd dadku inay kugu nacaan haddii aada dhibsato waxa weeye iyaduna waxa ay tahay shay lagu ogaanayo waxa dembigu u yahay idan labadaas shay wixii aada samayn lahayd haddii labadaas shay laga helo naftaadu inay dhibsato ama naftaada ay ku soo noqnoqoto ama naftaada waswaas uu ka galo aadna nacdaysato inaad muujisato oo dadka hortooda aad ku samayso shayga noocaasa waxaad ogaataa inuu dembi yahay shayga noocaasa waxaad ogaataa inuu dembi yahay ayaad ogaanaysa culimaduna waxa ay tilmaameen xaaladda laga hadlayo wax lagu qiimeynaya inay tahay dadka toosan xaaladu oo qofka maxishoodaha ah ee waxa weeye macaasida iyo dunuubta lasoo isbaxay ee wuxuu doona samaynaya ee dadka hortooda ka samaynaya ee waxa weeye waxna aan dhibsanayn qofka qalbigiisa waxba lagu qiimayn ma ee qofka mu'minka ah ee waxa weeye iimaan laga helay ee xaalkiisu uu dhowdhow yahay qofka noocaasa ayaa laga hadlay walidaalik taasa wax lagu qiimaynay saxaabadii ayuu nebigu la hadlayey ridwaan ullaahi calayhim iyaguna xaalkoodu sidaasuu ahaa oo waxyaabo badan ayay waxa weeye ka taagayeen وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه وابصة بن معبد صحابي قال إلى هذا وحل ذوري قال وحول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن أولمي رسولك إله بن أولمي فقال وحول النبي جئت واتم وابصة تسأل أذبوا الويدين يا عن البر سمصرك وحاوية قلت وحنكون هدان وابصاه نعم ها يعني كذا قانوني قال وحر النبي استفتي ويدي قلبك قلبك هذا ويدي لفظك لنا وحوها استفتي نفسك نفس هذا ويدي البر سمفلك مطمئنك ووحى الكحص الشيء إليه حديث النفس نفس وشيء حديث الكحص الشر واطمأن إليه القلب قلبنا وكحصره والإثم الذنب هنا ما حاك وكقصه نغنغضة أما السامية في النفس نفس السامية وتردد قصه الله بلافته في الصدر لافته قصه الله بلافته وقصه نغنغضة وإن أفتاك الناس صدق هبكوا فتوضا وأفتوا هبكوا فتوضا حديث ورسده imaamu nawowi inoo tilmaamayo waa xadiis saxiixa weeye imaamu muslim ayaa saxiixiisa kusoo saaraya laakiin xadiidkan dambe waxaa soo warinaya imaamu axmed ayaa musnadkiisa kusoo saaraya imaamu nawowina waxa uu tilmaamay inuu yahay xadiis xasana oo waxa weeye la xujaysanayo ayuu tilmaamay laakiin culimada muxadisiintu ee muxaqiqiinta ah waxaay tilmaameen inuu daciif yahay oo waxa weeye nebiga aanu ka sugnay oo laba cillo ayaa ku sugan cillada koowaad waxay tahay waxaa la keliyoobay isnaadkiisa nin la yidhaahdo azubayr abu cabdisalaam oo culimo badani ay daciifiyeen a'imadii waaweynaana ay ka aamuseen culimo kalena ay daciifiyeen wax tacdiirana aan loo sheegin ayaa isnaadkiisa ku sugan min xadiidkiisa la aqbali karana ma ah cilladaasi waa ku sugan tahay cillo labaad baa ku sugan oo waxa weeye ninkaasi shiikhiisa ayuub ibni cabdillaah la yidhaahdo inaanu xadiidka ka maqalna cilladaasina waa ku sugan tahay labadaa cillo ayaa xadiidu waadifata bni macbad ku sugan walidaalika khulaafadiisu waxa ay tahay inuu yahay xadiis daciifa oo aan nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaan laakiin macnaha uu tilmaamayo waxaa inoo tilmaamay xadiidka muslim ku sugan من حديث النواس بن سمعان أي وحوية للغسلة حديثنا أم السلمام يا أم معناها يؤنس عبين يا وحا السلمام سما صرف إنه يهي وحي نفسه أي كحة الشر حديث كهرنا وحا وكوك يحي طبيعة وناسا إنه سما صرف يهي لبن السيدة ينمع وهي طبيعة وناسا مدقنك وناسا نفسها يتحصلت نفسها أي تحصلت wixii xunna waxa weeye naftu ku xasili mayso wuxuu kaloo tilmaamay xadiidkani waxaa naftaadu ay ku xasili weydo haddiiba ay dhacdo shaygii inay naftaadu ku noqnoqoto ama naftaadu ay diidayso shayga noocaasa haddii shaygaa cidi ay ku fatwooto waxa weeye inaan waxba laga soo qaadin yacni waxa dhaca mas'alo qofku diiniyan aanu ugu qanacsanayn oo waxa weeye ishkaaliyo kaga sugan yahay masalada noocaas haddii qofkii uu weydiiyo qof ahlulcilmiya ama masaladii ku dhaama haddii uu ula noqdo labay ka dhaxaysaa qofkaa uu u noqday inuu ka shaafiyo oo mas'alada iyo adiladeeda iyo axwaasheeda uu u sheego oo uu ka qanciyo haddii uu ka qanciyo ta noocaasa way ka baxday qofkaasi noqnoqodkii iyo wiswaaskii waxa weeye hayuu ka baxaya haddiise qofkii mas'aladii isagoo naftiisu ay aaminsan tahay inaanay bannaanayn ama wiswaas uu kaga sugan yahay u maqlo cid banaynaysa u maqlo cid banaynaysa u maqlo ama cidi ay u banayso naftiisuna aanay ku xasilin naftiisuna aanay ku xasilin ta noocaasa waa ka xadiisku uu tilmaamay yacni shayga noocaasa iska ilaali waa dembi cidibaha kuu fatwo wain aftaaka annaas cidibaha ku banayso taasina way dhacdo oo waxaa laga yaaba qofku mas'aladii inuu shiikh weydiiyo shiikiina uu uga jawaabo laakiin qofkaas su-aasha weydiiyey uu og og yahay qofkaasi inaanu shiiku u fahmin mas'aladaasi siday ahayd yani shiiku masalada diintu waxay ka qabta waa fahamsanya laakiin qofkan xaaladiisu nooca ay tahay ma noocii tafsiirku ku sugnaayo loo banaynayeyba mise waa kii loo diidayay masalada noocaasa faahfaahinta noocaasa ayaan shiika u dhaadhicin qofkiina waa og yahay walidaalika qofkii ta noocaasa wuxuu ogaanayaa in shiika haddii loo cadayn lahaa masalada inaanu u banayen hadday noocaasoo kale tahay oo masalada waswaas uu kaa galo haba laguu fatwooda iska ilaali waa dambi waa in la iska ilaali waxaa la mida masaa'il diinta ilaahay ku cad oo aan banaanayn in wadaad laga maqlo ama shiik banaynaya laga maqlo shiik baa laga yaabaa heesaha iyo kabanka iyo muusikada banaynay hadduu baneeyo qofkii waxaa laga yaabaa inuu culimo badan oo kala maqlay ama adilo badan oo in badan uu soo maqleeye maqlay oo masaladaa diiday walidaalika markuu shiika ka maqlo banaynaya waxaa laga yaabaa waswaas inuu ka galo shaki ka galo qofkaana shiik buu u aaminsan yahay laakiin hadalkiisa kuma qarxin wain aftaaka annaas waasow haba lagu fatwoodo naftaadu haddii aanay ku xasilin iska ilaali oo haba camal fali waxaa lamida dadkan yurub jooga in loo baneeyey ribada ribal jaahiliga ah ee nasiicada ah bankiyada inta ay deyn ka soo qaataan boqol kun oo dollar inay u celiyaan boqol iyo konton kun oo dollar iyagoo aqalla ku dhisanaya iyadoo la eegayo baahi dadka muslimiinta ay u baahan yihiin aqalla inay dhistaan qaab kale ay ku dhistaanna ma haystaan aan qaabkaa ahayn kadibna loo baneeyey waxa weeye ribadii jaahiliga ahay ee ilaahay uu ku tilmaamay waxa weeye qofka ku dhaca inuu ilaahay dagaal u iclaansaday diintana halka ay kaga sugan tahay la ogyahay ayaa bacdu ahlilcilmi oo xilligan joogaa baneeye majlisu iftaai oroba nimanka oroba u fatwooday isugu tegay yuusuf alqardaawi iyo cabdullaahi bn yuusuf aljubayc iyo nimanka lamidka ah ay isugu tageen oo waxa weeyaan ay u baneeyeen dadka muslimiinta ah ee yurub jooga laakiin waxaa dhacday in badan oo soomaalidii kamida dadka kale alimmumin inay masaladii maalin walba culimada soomaaliyeed weydiinayaan oo ay leeyihiin masaladaa culimaa noo fatwootay ee diintu maxay ka qabtaa oo masaladii aanay ku qanacsanayn way u baahan yihin laakiin waxay leeyihiin masaladu diinta ilahay halka ay ka joogto waxaan leenaha wa ilaaftaaka annaas waasaw dad haba ku fatwoodaan oo ha ku baneeyaan haddii aada og tahay oo naftaadu aanay ku qanacsanayn waxay noqonaysaa dambi loo baahan yahay qofku inuu iska ilaaliyo tana waxaynu ka faa'idaysanayn ninka muftiga ah ama su-aasha la weydiinaya in fatwadiisaasi isagu fahamkiisa ay ka tarjumayso laakiin wixii ilaahay kaa xaaraantinimeeyey inaanay ku xalaalayn adigu haddaad og tahay shaygaasi inaanu banaanayn hebel baa ii baneeyey ku xalaalayn mayso masale aad og tahay culimadu inay meel ka wada mareen shiikh hebel oo waxa weeye adilo badan khilaafay inaad diinkiisa ku darto ta noocaasi waxay noqonaysaa wain aftaaka annaas wa aftaw xadiidkaa dambe xadiidka hor unbuu la macno yahay imaamu nawawina waxa uu ku tilmaamay inuu yahay xadiid xasana ayuu ku tilmaamay isagoo xadiidka hore ku xoojinaya laakiin waxay leenahay lafdigaas waxa weeye ma sugna macnihiisu laakiin macnaha xadiidka hore tilmaamayo ayuu waxa weeye la mid yahay waxyaabaha nafku ay ku noqnoqonaysana qaybo ayay u qaybsantaa waxaa ka mid ah shay nusuustu ay caddaysay naftu inay ka walwalaacdo ta noocaasa waxaan leenahay waa umaan shay nusuustu ay caddaysay ama ay bannayd ama ay diiday qalbigu haddii uu ku xasili waayo qalbigaasi waa qalbi bukow wamaa kana limu'minin walaa mu'mina ida qada allahu warasuuluhu amra an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim falaa warabbika laa yuuminuuna xataa yuxakimuuk فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إلى يحاول سلمان إلى يا رسول كيسو هدي أي وحكمان إن سيدي سلوغن بجليه وحعيني ينقفك قلبه سئنا نجرين أيها الله سبحانه وتعالى ونسلمان نبينا عليه الصلاة والسلام صحابة وكنا لي وفعنا نني مركوا وحبا من أيوه إني يسكتاغان ama ay ka shakiyaan nabigu aada iyo aada buu ugu xanaaqiyey caaisha waxay tihi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam kana ida amarahum amarahum min alacmaali bima yutiquun nabigu saxaabada haddii uu wax faro wuxuu farayey waxay awoodayaan kadibna waxay odhanayeen nebi allow intaa ka badan baanu anagu awoodnaa nebigu waa caroonaya ilaa caradu wejigiisa ay ka muuqato kadibna wuxuu ku odhanayay waxa weeyaan haddii aan wax idin amro waxa weeye la kaalaya ayuu nebigu ku yacni nebigu hadduu amar bixiyo waa in sidiisa loo qaata qofku inuu qawado ama uu iska taago ama uu naftiisu ku noqnoqoto mid loo baahan yahay ma laakiin waa wixii daliilkiisu uu waasaxay ee waxa weeye u sugnaaday aayad ha noqdo ama xadiid ha noqdo qaybta labaad waa mas'alo culimadu ay isku khilaaf qaybna waxay tiri way bannaan tahay qaybna waxay yidhaahdeen ma bannaano wixii culimmadu ay isku khilaafaan waajibkaagu wuxuu yahay haddaad fahmi weydo khilaafkooda qofka aada ugu kalsoon tahay inaad qowlkiisa qaadato wantahal mawduuc kadibna ka afaxmay kasha laakiin waxaa dhacda oo bulshadeenna ka dhacda masaa'il culimmadu ay isku khilaafeen in maalin walba la isweydiinay maalin kasta masalada la gaara in la isweydiinay oo wadaadkii meelka hadlada la weydiinay ta noocaasa looma baha masaaladii haddii aada ciyaad ku kalsoon tahay aada weydiiso oo jawaab lagu siiyo jawaabkana aada ku qanacday aad ku camalisa cilmi dheeraana dib haddii lagaaga keeno waa ma sheeg laakiin masaladii inay kugu taagnaato oo maalin walba qof aada weydiiso waxa weeye looma baha haddii aada maqasho sidii si ka duwan cid sheegaysa waa inaad labadaa wadaag ka cilmiga badan fahamka badan diinta badan aada ku kalsoon tahay waa inaad qowlkiisa qaadato ka aada ku kalsoonida badan tahay cilmi iyo diinta labadaba waa inaad qowlkiisa ku camal gasho saasay culimadu yidhaahda laakiin inay weligaaba kugu taagnaato oo maalin walba wadaadkii meesha kacda aada weydiiso waxa weeye ta noocaasi qofka camalkiisana dib bay ku keenay waxay noqonaysaa weligiiba inaanu qanaacayen masaladu haddii ay tahay mas'alo culimadu ay isku khilaafaanna waajibka kula gudba waxa uu yahay sidaa aynu tilmaanay cidda aada ugu kalsooni badan tahay inaad qowlkiisa ku socoto intaa wixii ka soo haray waa masalada xadiisku uu tilmaamayo haddii naftaadu aanay ku xasilin cidda banaynaysa waa inaada qowlkiisa iska qaadan xadiidka inoogu xiga waxaan adkaynayaa un xadiidku wuxuu inoo tilmaamay istabti qalbaka xadiidkii hore waan ku sheegay qalbigaaga weydii shay baad ku qaban ma la samaynayaayo ma banaantay mise la samayn maayo qalbigaaga ayaad weydiinaysa qalbiga la weydiinayo waa adkaynaynaa waa qalbiga siyow qalbigu haddii uu buko oo shahawaad iyo shubahaad ay ka buuxaan qalbiga noocaasa waxba la weydiin maayo waayo haddii qalbigii macsiyadii ay ka buuxsanto oo ay caadi la noqoto macaasidii haddii qalbigiisa u weydiiyo wuxuu leeyahay wax dhiba kuma sugna bal waxaa laga yaaba qofka xitaa qalbigiisu uu wanaagsan yahay macaasida uu la qabsaday ee dadka beledkiisa jooga ay caadaysteen inuu fududaysto oo ay caadi la noqoto ayaa laga yaaba burca waxaa laga yaabaa macaasida lagu yaqaano hargeysana macsiya laga yaabaa in lagu yaqaano makiya madiinana macsiya ka dhaca hindiya yamanna macaasida ka dhacda beled waliba macsiyuu sahashadaayo fududaystaa beledkaa qofka jooga macsiyadiisa uu fududaysanayo waxba laga soo qaadin waxaa dhacday kuliyadda xadiid jaamacadda markaan dhiganayay sanad sanadaha ka mid a ayaa waxaa i ag fadhiyo igu xigay nin hindiya oo hindiyaan oo galaadkeena dhiganaya masalan soo hadal qaadnay masaladaasi waxay ahayd xijaabkan majiska ah cabaayadaha la xidho ayaa hadda waxaa la bilaabay wayna soo dhaabaan filayaa gabadha iyadoo niqaaban oo xijaaban oo meel walba jirkeedoo dhan u wada xijaaban yahay ayaa haddana waxay xidhanaysaa xijaab dhejisa ama cabaayad dhejisa oo jirkeedii kala soocaysa jirkeedii waxa weeye kala soocaysa oo waxa weeye xadlihii iyo xubnaheedii o dhan muujinaya xijaabkana shuruudiisa waxaa ka mid a inuu fadfaad yahay oo waasic yahay hadduu xubnaha tilmaamo waxa weeye inaanu banaanayn bay culimadu tilmaamo gabadhii way niqaamatu xijaab noocaasay xidhanta xilligaasay wadanka sacuudiga aada ugu fara hadda halkaa wada lasii dhaafayba gabadhina waana niqaaban masaladaasaan soo hadal qaadnay dabadeedna aada iyo aada ugu adadkaa wuxuu ihi wax wanaagsan ma aha waa wax aada u xun aada buu uga hadlay waxaan weydiiyey gabdhihiina hindiya jooga hindiyaankana waa taqaanaa waxa weeye gabadh iyadoo musalli iyadoo wanaagsan baa madaxu qaawiya madaxa in la qaawiya agtooda aada bay ufuruta aada bay ugu faafsanta innaga bulshadeenna sidaad ogsoontihiin gabadha ugu ciyaara suuqsana ugu xun iyadoo tima qaawan suuqa ma soo gasho soo ma ma dhacda wax dhaca maa sida intayna ognaha ilaahay naguma keeno yacani gabadhu si kasta hadday u xun tahay madaxu waa u dadanya caasa waxaynagu naqaanaa gabadh timo waa u dadan yihin laakiin in badanoo caalamka ka mida gabadha waxay u yaqaanaan inay xijaaban tahay inay timaha daddo inta kale hadii ay qaawan tahay oo saraawiil ay xidhan tahay waa gabadh xijaaban baa laya yacni timihii u dadan caalamka gabdhahina haddii la geeyaano caasiga u naqaano waa gabdha aada u xijaaban diracan iyo shalmadan weyn ay xidhan yihiin timona ay u dadan yihiin laga yaaba gambara inay uga hoosayso in badan caalamka waxay u tahay xijaabkooda masaladaas waan uga had kadibna waxaan ku ihi gabadhan cabaayada dhejiskaa xiran iyo gabdhihii hindiya timaha qaawanaa labada keebaa waxaa weeye sahlan wuxuu subxaana allah intuu ila yahay timaha in la qaawiya sahlan timaha in la qaawiya waayo qoyska uu ku dhex nool waxaa laga yaabaa qoyskooda la naasima qaawiya hablaha la naasay iyo kuwa ilmaageerka yihiin intii ilaahay uu soo hanuuniyey mooyaane bulshada badankeeda waa timaqaawiyi caadiga agtisa ka noqo dawladaxuri kuwaasaa sahlan adigu masaladii waanu ka niqaashay kadibna waan ku qanciyey inay tani sahlan tahay oo timaha in maqaawiyo xaalkooda inuu ka adan yahay ayaan markii damba meel isula dhignay laakiin waxaan uga jeedaa taa waxaa ka keenay in waxa weeye shaygii uu caadaystay ee wadankooda ku badnaa inay agtiisa ka noqotay shay caadiya ay agtiisa ka noqoto ama sahlan oo fudud agtiisa inay ka noqoto walidaalik qalbiga la tixgelinayaa waa qalbiga waxa weeyaan fiyow ee dabiiciga abaynu ka hadlayna innaga waxyaabaha aadkayna ugu faafo waxaa ka mid ah khalwada waxaa la yihahda laba qof oo gayaan isu ah laakiin qaraaba ay ka dhaxayso ayaa qor iska wada fadhiisanaya oo isla soo koobaya waa dumaashigii ama saydigii ama waxa weeyaan ilmaadeeruma inankii iyo gabadhii ayay isu yihiin way isla khalwoonay diinta ilaahay kuma badno maxram isuma ah innaga bulshadeenna waa wax agteena caadi ka ah aada u faafay laakiin caradaha agtooda waxa weeya waa shay halisa wey dimi taasoo kale waxay kaa dhigayaan dayuun adiguna waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo waa gabadha ilmaadeerbaanna wax bishilaa dhici mayso ama walaalkaybaa qaba waa dumaashine oo waan ka aamin qabnaa inaad tidhaahdo laakiin isagu meel adag buu ka taagay waxaana kuga xukumayaa inaad dayuusta ninaan waxaweeye ehelkiisa iyo qaraabadiisa aad ilaalinayn ayuu waxaweye kuga xukumaya meel adag buu kaa istaagay waa dhaqan inagu aynu leenahay o aynu sahlayno iyaguna ay ku adag yihiin iyaguna dhaqamayna yihiin inaguna aynu furwaysanayno walidalik qalbiga la sheegaya waa qalbiga waxa weeye dabiiciga ah ayaynu leenahay ka noocaas ayaa wax lagu xukumayaa kaasaa laleeyahay istafi qalbika qalbigaasa la wax la weydiinayaa laakiin qalbi wax caadaystay ama waxa weeye buka waxba la weydiin maayo xadiidka ku xigay waxaa yahay can abi najiix صحابي أبي النجيح كن يريد سليلاده الأرباب النسارية رضي الله تعالى عنه قال وحول وعظنا وأنا وعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي موعظة وان أي نواني وجلت أي بغضي منها ومدى حق ذا القلوب قلوبتي أي كبغضي وذرفت أي الميسر منها ومدى حق ذا العيون من دونها أي الميت فقلنا وحن منه يا رسول الله رسولك إلهي كأنها موعظة مودع كأنها وحبب مدة وعدلا موعظة مودع نمنا سغوتيني ونغتني ووقتيسي ودوياه موعظتي أغوانتي بعد مدة فأوصنا نوضر دار لفظك لنا وحواها فأحد إلينا نبي الله نرب الله قال وحو النبي أوصيكم وحمدين دردار ميا بتقوى الله أن لك عبسك إله إلا عبسك يو السمع إلا مغلق يو الطاعة إلا أطيعه وحوي يذكر مدخلا يعني لما شيء ومعروف عدا لما مغلي لا أطيعي وعدا حق أوله ومدخل المسلمين وإن تأمر هذا يدين نقض مدخل عليكم دشينا عبد أدوان مدحا يدين نقض بيوان إلا أطيعار ولا مغلق انت سوى غاية يعني هدي أي تعلمك qof adoon ah inuu idiin noqdo madax waa inaad ateecdaan fainahu shanigu waxa u yahay man yacish ninkii noolaada ee minkum idinkaydii ka mida fasayara wuxuu arki doonaa oo xaqiiqa ah ikhtilaafan khilaaf kaiiran badan haddii ay sidaasi dhacdo fa calaykum waxaad laasimtaan bisunati sunnaday wa sunati alkhulafaa khulafada sunadoodana laasima الراشدين خلفاء هنسنا المهديين لهنونيي لازمة وقصرنا عبدوا كقنين وققبصدا عليها سنة بالنواجد جوز تنبيك ققبصا وققنين وإياكم إذن كايان إذن كالدنيا يوم محدثات الأمور وحيابها لسوء عسبونيتي فإن كل محدثة فإن كل بدعة وحكسة ولا سوء عسبونيسية ضلالة بابية رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح أبو داود يترمذي على فصارية إمام الترمذي وحق حكمي إنه حديث كاتي حسن يهي صحيح له يهي أي حكمي حسن لصحيح لكل ميوه يوحق علمدوا يكيد أهلنا وإنه كسر هذا الله فرائي نصر شديد حديث هو حديث سبان نبقى عليه الصلاة والسلام وكسوين وحتى الماما يا حديث سني نبقى عليه الصلاة والسلام صحابة إنه وانيني ووصل يدك للدوان نبي موحو عاد الله صحابة إنه وعديه أي عاد الله لكن سيدة حديث عبد الله بن مسعود وكلماني صحيحين كسرنا وأنك سمعها من شوكتا معها oo waxay ahayd inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada waanada u kala gooyay oo waxa weeyaan isbuucii maalin uu waxa weeye waaninayay ilaa ay ku idhaahdeen nabiga calayhi salaatu wasalaam nebi allow waxaanu jeclaan lahay inaad wacdiga maalin kasta nooga dhig nabigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam innii akrahu an umin lakum waxaan dhibsanayaa inaan idin jaaliyo oo aan idin dhibaateeya ayaan dhibsahay yacni maalin kasta inaan wacdiyo idin wacdiyo waan awooda laakiin idinka ayaan idinka baqaya dan taasna waa faa'iido oo waxaa loo baahan yahay in waxa weeye wacdigu uu noqdo goobgoob inuu noqdo ayaa loo baahan yahay cabdullahi ibnu cabbaasna sida bukhaari ku sugan waxa uu tilmaamay waxa uu yihi majlis haddii aad timaado waxa weeyaan dadka wacdiga ha ku bari oo ilaa lagaa codsado waana lagaa codsado dadka hawaanin waana waxa weeyaan ha ku bilaabo majlis kastoo la fadhiistana ha isku dayin dadka inaad waaniso waayo sidaa haddii aada samayso dadku waa kaa gaalaya wuxuu nabigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam markii saxaabadu ay waanadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ay saamaysay ay soo jiidatay ayay nabiga waxay weydiiyeen inuu waxaweeye la dardaarmo oo waanada uu sheegaya laftiisu wasiya ayuu ahay laakiin waxay yidhaahdeen wasiyo kooban oo aanu kaa qaadano noo sheeg nabigu wuxuu sheegay bitaqwa allah ilahay inay ka cabsadaan waana wasiyat llahi lilawaliina walaakiriin dadkii tegay iyo dadka dambada waa wixii ilaahay uu kula dardaarmay walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyaakum an ittaquu llah sida alla uu tilmaamay waa kelmad culimadu ay tilmaameen in waxa weeye aada iyo aada la isugu waaniyo oo khudbad kasta iyo kelmad kastoo la jeedinayo uusikum bitaqwa allah baa nagaga bilaaba alwaaciduuna biha kafiir dadka dadka u sheegaya waa badanyihin laakiin cidda ku camal falaysa waa qaliil waa dad aada u yarwey bitaqwa allah talabaad waxay tahay wasamci waaaca dadka madaxdaa in la maqlo oo la adeeco tana axaadiid aada iyo aad badan baa tilmaamaysa bitaqwa allah waxa ku sugan masaalixda diinta ee qofku iska leeyahay ayaa ugu sugan oo ilaahay qofku haddii uu ka baqo fawaa'id badan oo diintiisa buu ka helay wixii muxaramadana waa iska ilaalinay waajibaadkana waa la dhimanay faa'iidooyin diiniyabaa ku sugan wasamci waaaca faa'iidadii adduunyada ahayd baa ku sugan oo dadka madaxdaa haddii la maqlo oo dadku ay kala dambeeyaan oo madaxdooda ay u hogaansamaan masaalixdooda adduunyo ayaa ku kumay oo nabadgelyadii baa la helay kala dambayn baa la helay maamul wanaagsan baa la helayaa iyo wixii lamid lawla alkhilaafatu lam ta'man lana subulu wakana wakana aqwana wakana aqwana nahban liadcafina bisamniha yacni haddii aanan khilaafo lahan lahayn wadooyinkana kumaanaan nabad galan oo jidgooyooyin iyo dhibaatooyin baan wadada kala kulmi lahayn cabdullaahi ibn mubaarak baa sidaa yii axad salaf wadooyinkana nabadgelyo kumaanaan helneen kaayaga xooggalana wuxuu noqon lahaa mid booba kaayaga daciifa ayuu boobi walidaalik masaalix badan oo adduunya ayaa ku sugan dadka madaxdaa in la maqlo maqalka la maqlayaana waa wixii aan macsiyo ahay haddii ay macsiyo dadka amraan falaa samca walaa taac maqal iyo adeecitaan labada midna ma laha yacni macsiyada lagu adeeci maayo laakiin taa macnaheedu maaha in lagu baxayo ma in lagu baxayo ma hadduu macsiyo dadka amro macsiyadaa la samayn maayo lagu waafiqi maayo laakiin macnaheedu ma aha in lagu baxo hubka la qaafo oo lala dagaalamo ma aha waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam shuruud buu ku xidhay ninka waxaa weeye weyga ah ee muslimiinta maamulka u haya xilliga lagu baxayo ee la isqaadinayo shuruud baa lagu xidhay nabigu wuxuu yihi ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum fiihi min allahi burhaan sida uu tilmaamaya xadiidu cabdullahi bni cubaad xadiidu cubaadat bni samit ee saxiixaynka ku sugan inaad aragtaan aragti baa la tilmaamay waa in la arkaa ama la maqlaa ama la hubsada gaalnimo inay ku dhac gaalnimadaasina dawaax calana mid cad inay tahay oo waxa weeye gaalnimadeedu ay cadda inuu sameeyeyna ay cadda cindakum fiihi min allahi burhaan xujo iyo daliilna aada u haysaan cindakum cidda u haysaana waa cid ehel u ah oo cid kasta ma ah yaquluuna hada gayru jaa-izin cindana waman antum xataa yakuna lakum cindu cid waliba cindiyo iyo ehelnimo malaha waa ciddii ehel u ah ee fahmaysa waxa lagu gaaloobayo iyo waxa uu ku mutaysanayo iyo shuruudii in laga helay iyo mawaanic in laga waayay iyo wixii la mida marka shuruuddaa laga helo dhammaantood ayaa haddana sida culimadu ay ijmaaca kusoo naqliyeen waxaa loo baahan yahay awood lagu duuliyana waa in loo hayo intaa haddii la waayo waa in lagu sabraa sida axaadiis badan ay tilmaamayso wixii aan macsi ahayna in lagu adeeco ayaa axaadiistu inoo tilmaamay nabigu wuxuu tilmaamay intaa dabadeed waa inta amara calaykum cabdun xabashi cabdun haba idiin noqdo madax qof addoon waa gaayo oo qof addooni madax muslimiinta uma noqdo shuruudda waxaa ka mid a qof xora inuu muslimiinta madax u noqdo sida culimadu ay isku waafaqeen qof addoon muslimiinta madaxweyne uma noqdo mana banaana inuu u noqdo laakiin culimadu waxay yidhahdeen xadiidkan waxaa laga wadaa haddii ayba dhacdo addoonkaasi inuu takallub sameeyo oo ciidan inta uu samaysto muslimiintii xorkaa wixii sheegto kadibna madax uu noqdo xukunkiina uu u sugnaado waa in la adeeca sidaa bacdu ahlicilmiga ku xog yihiin culimo kale waxay leeyihin xadiidku qaaya ayuu tilmaamay oo waxaa looga jeedaa dadka muslimiinta madaxda u ah in la adeeco ciddaasi haba noqoto ma noqonaysa addoon haba noqoto yani xataa hadduu addoon noqon laha noqon maayo waa in la adeecaayo nabigu uga jeedaa ta noocaasna tusaalayaal baa loo helay oo waxay la mid tahay xadiidkii nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ee ibnu xibbaan saxiixinay man banaa lilahi masjidan walaw ka mifxati qada ninka ilaahay dartii masjid u dhisa masjidkaasi haba noqdo buol shimbiri dhisata haba noqdo buolka shimbirku beedkeeda ay dhigto waynu ogsoonnahay masjid inaanu noqonin soma ma masjid lagu tukada u noqonayo qof keliya xitaa masjid u noqon maayo qof keliya xitaa qaadi maayo somaa buolkaas laakiin waxaa looga jeedaa wax lagu tukada intuu doono halleekaado wax masjida qofku ilaahay haddii u dhiso ilaahay waxa weeyaan aqal buu jannada uga dhisay yacni waxaa looga jeedaa haayo laakiin haayadaas in la helayo waxa weeya ka laazimi mayso ee ujeeddadu waxay tahay un masjidka ilaahay aa u dhisaysaa intuu doono halle karo mawlacna ha noqdo qof iyo imaamkii tujinaya ay ku wada tukanayaan oo cid kalaba aan qaadan hadduu doono ha noqdo laakiin loogama jeedo buol shimbirintaan u dhisay inaad tiraahdo masjid baan u dhisay xadiidka waxa weya loogama jeedo sidaana bacdu ahlilcilmi ayaa waxa weya ku tawjiihiyey bacdu ahlilcilmina waxay yidhaahdeen addoonka looma ogola madaxtinimada caamkaa inuu qabto laakiin madaxtinimada khaaska ah waa loo ogol yahay inuu qaadi noqdo ama balasaar gobol noqdo ama waxa weeye tuulo loo dhiibo ka noocaasi waa bannaan tahay sidaana bacdu ahlilcilmi lay ujeeddadu waxay tahay nebigu saxaabadii wuxuu ugu dardaarmay in la maqlo dadka madaxda muslimiinta in la maqlo oo masaalix badan oo diin iyo addunya ayda ay ku sugan tahay ayuu nabigu inoo tilmaamay kadibna nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay saxaabadiisa waa la hadlay waxau yihi haddii aada noolaataan oo ilaahay uu idin noolaysiiyo waxaad arki doontaan oo dhacaysa in khilaaf badani uu dhaco ummaddu inay iskhilaaf oo ay kala tagto ayaa waxa weeye arki doontaan nabigu wuxuu sheegay khilaafku inuu dhici doono taa macnaheeduna ma aha nebigu inuu banaynayo in la iskhilaafo ma aha ee nebigu wuxuu ka hadlayaa khilaafka qadariga ah ee kawniga ah yacni kownkan inuu khilaaf ka dhacayo welibana khilaafkaasi badan doono in la heli doono ayuu nebigu tilmaamay laakiin khilaafkaasi ma banaanya mise ma banaana ta noocaasa nebigu calayhi salaatu wasalaam uma jeeda bal waxaa laga fahmaya nabigu calayhi salaatu wasalaam khilaafkaa inuu ka digay waayo marka uu khilaafkaa tilmaamay xalkii lagaga bixi lahaa buu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam haddii ummaddu ay iskhilaaf oo ay kala tag oo waxaa la isku khilaafayaana laba shay baa ugu weyn in diinta lagu kala tago oo waxa weeye diinta la isku khilaafo oo masaa-isha diinta ah lagu kala tago oo ummaddu ay ku kala qaysamaan kaasi waa khilaaf la iskhilaaf ummadda siyaasadooda in lagu kala tagaana waa khilaaf oo madaxda muslimiinta in lagu kala tago oo cid waliba ay tidhaahdo annaga kanaa madaxweyne noo ah oo ummaddii la ysku dhuftaa kaasina waa khilaaf labadaba nusuustu waa ka dig labadaba waa laga digay nusuus aada iyo aada muran baa ka digay nusuusta tilmaamaysa ummaddu inay mid noqoto oo ay midowdo jamaacada tafaruqa iyo khilaafka in la yska ilaaliyo nusuustaasoo dhan baa tilmaamaysa nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu khilaaf ka sheegay welibana wuxuu sheegay khilaafkaasi inuu badan doono xilliba xilligaa uu ka dambeeyana waa ka khilaaf badanye waana ka shar badanye laa yaati calaykum zamaanu ilaa waladii bacdahu sharun minhu nabigu waxa uu tilmaamay xilli iman maayo ilaa xilliga ka dambeeya ayaa ka shar badan oo ka khilaaf badan culimmaduna waxay yidhaahdeen sida cabdullaahi ibnu mascuud uu tilmaamayo wuxuu uga shar badan yahay oo uga khilaaf badan yahay jahliga ayaa badanaya cilmiga ayaa yaraanaya jahligu haddii uu bato khilaafka ayaa badanaya khilaafka ayaa badanaya walidalik khilaafyo badan oo dhacaya waxa ka qayb qaadanaya oo asbaabta ka mid ah jahli ayaa ka qayb qaadanaya law sakata man laa yaclam laqala alkhilaaf baa culimadu yidhahdeen kii jaahilkaa haddii uu aamusi lahaa khilaafku waa yaran lahaa oo min waliba inta uu diinta ka yaqaanaan oo cilmiga u leeyahy ama uu fahamsan yahay haddii uu ku hadlila wixii aanu aqoonna uu ka gaabsan laha khilaaf badan oo la isku qabsanaya ayaa meesha ka bixi laha low sakata man laa yaclam laqala alkhilaaf waxaa kaloo khilaafka badiya ahwaaduna waa badisa in masaalix iyo dana shaksiya inuu qofku ilaashanayo kadibna isagoo taasixgelinaya mas'alo diiniya inuu qowl ku dhago marka loo cadeeyo kaalibkiisu inuu sawaabka yahayna isagoo masaalixdiisa iyo danihiisa kala ilaashanayo masaalixdaasina waa badan tahay waxaa laga yaabaa inuu biil adduunyo iyo dhaqaale uu ku qabaa laga yaabo haddii qowlkaa uu ka leexdo ama mawqifkaa uu ka laabto masaalix adduunyaa inay ku dhaafayso waxaa laga yaaba magac iyo maamuus iyo makaano inuu ku haysto oo magac uu ku leeyahy oo mawqifkaa haddii uu ka laabto in la yidhaahdo waa ninkii dhammaayaya masaladaa shiika inoogu ahaa waa ka noqday oo ninka sidan maynaan mooday oo waxa weeye makharabu inugu weeray cilmi ma lahayn iyo waxyaabaha lamidka ah inuu waxaweye qofku dhibsanayo oo waxaweeye uu ku adkaysanayo baatilku uu ku adkaysanayo ama aanu diyaar u ahayn xataa in loo cadeeyo ahwaadna aada iyo aad bay u badan tahay way ku kaliftaa qofku mukhaalafo ama khilaaf ama xaqa inuu khilaafo ama dadka inuu khilaafo ama asbaabta khilaafka ayay ka mid tahay waana asbaabaha ugu waaweyn ee waxa weeye dadka waxa weeye ku yimaada inuu qofku masaalix iyo waxyaaba lamida inuu ilaashanayo wuxuu nabigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam haddii khilaafkaasi uu dhaco oo dadku ay iskhilaafaan maxaa xala xalkii buu nabigu inoo sheegay wuxuu yihi facalay haddii ay sidaasi dhacdo waxaad laazimtaan bisunnatii sunnadayda laazima sunno waxaa la yidhahdaa wixii nabiga inaga soo gaaray calayhi salaatu wasalaam nebigana waxaa inaga soo gaadhay wax kasta oo diina oo qur-aanka isagaa ina soo gaadsiiyey isaga iyo axaadiistiisa ina soo gaadsiiyey isagoo ujideeyey waxaasoo dhan sunnaa la yidhahda sunno waxaa la yidhahdaa diinta oo dhan baa la yidhahda sidaas sunna baa lagu magacaaba sidaa waxaynu leena laba mustalax oo kale ayaa sunno loo isticmaala sunno waxaa loo isticmaalaa shayga waajibka muqaabilka ku ah shaygaasina waa waajib shaygaasina waa sunne oo haddii laga tago waajib ma ah kaa loogama jeedo sunnaha loogama jeedo waxaa kaloo culimadu ay isticmaalaa sunna in looga jeedo caqiidatu ahli sunnati waljamaaca masaa-isha caqiidada ahli sunna waljamaaca waafaqsan iyadana sunna waa la yidhaahdaa sidaa awgeed baa culimo badan waxay alifeen kutub la yidhaahdo kutubu sunna kitaabu sunna lilalakayi asunna lilimaami axmed asunna lilimaami cabdillahi bni axmed kutub badan oo sunno ah ayaa la alifay laakiin lagaga hadlayo caqiidada ahlisunna waljamaaca lagaga hadlayo taana loogama jeedo ee bisunnatii waxaa looga jeedaa wax kasta oo nebigii inaga soo gaaray oo nebigii ka sugnaaday waa in la laazimo wey caqiide ha noqoto ama ha noqoto ficil ha noqoto ama aqwaal ha noqoto ama sunno ha noqoto ama waajib ha noqoto fa calaykum bisunnati wasunnati alkhulafaa'i araashidiin khulafada la hanuuniyey ee hanuunsan iyagana sunnadooda laazima abi bakar iyo cumar iyo cuthmaan iyo cali iyaguna wixii ay jideeyeen ee waxa weeye aan lagu khilaafin iyaguna waa in waxa weeye lagaga daydo ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamay nabigu isagoo sii adkeynaya waxa uu gaws dambeedka ku qabta waayo qofku haddii uu doonayo shay inuu adkeeyo ama xarig inuu giijiyo haddii uu doonayo gawska ugu dambeeya ayuu ku qabtaa isagoo doonayo shaygaa inuu adkeeyo nabigu wuxu uhi sunnada waxaad ku qabsataan gaws dambeedka ku qabsada oo bimacnaa ku mintida oo waxa weeye ku adkaayo wuxuu kaloo nabigu tilmaamay isagoo macnaha sii xoojinaya waxaad iska ilaalisaan bidcooyinkana iska ilaaliya waxyaabaha diinta ilaahay lagu soo cusboonaysiinayo taana iska ilaaliya waayo wax kasta oo diinta lagu soo cusboonaysiiyo oo diin lagu sheegayo diintana aan ka mid ahay nebigu wuxuu ku tilmaamay balaalo baadi inay tahay ayuu nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam ku tilmaamay sidaas macnaha noocaasana xadiidkii caaisha ee waxa weeye صaxiixaynka ku sugnaa man axdaa fii amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun ayaynu kusoo faahfaahinay xadiidka naarbi daawud iyo tirmidi baa soo saaraya waana xadiid صaxiixa macaani aad iyo aad u badanna waa inoo tilmaamayaa maanta intaasaynu kusoo koobayna wallahu aclam wsala اllahu waslam calى nabiyina mxamed wعalى alihi وصaxbihi وslam